waxaynoo tilmaameen dhibaatada ugu weyne ka haysta ciidanku inay tahay inay dhaceen dilal badan oo ciidanka lagu laayey taasoo u baahan qaran ahaan inaynu ka howlno sidii aynu u yarayn lahayn waa arrin culayskeeda leh inaynu ku lumino intaasoo sarkaal iyo intaasoo askari gudaheenna inagoo danteenna ka shaqaynayna dad waxba garati waxaa kaloo muujiyeen culayska inuu hayay gaadiidku iyo shilalku oo ka badan dhimasho iyo khasaaraha aynoo geysanayaan cudurrada waaweyn ee adduunku uu ka qaylinayo taasoo u baahan wadajir inaynu qaran ahaan aad iska wacyigelinno gaadiidka waa dhibaatada uu inagu hayo dabcan waynu u baahannahay oo waa nimca inaynu gaadiid badan hellay iyo isgaadhsiin laakiin dee xagga kalena waxaa togan dhibaatadu inagu hayo oo laynoo sheegay dhimashadiisu inay ka badan tahay cudurrada aafooyinka labadaa qodob oo u baahan hab qaran oo laysugu tago somalilan oo dhan gaar ahaan aan jecelahay inay jaamacaduhu daraasada badan ka galaan jaamacadaheenna oo fara badan oo arday badan tababaraa waa inay ka qayb qaataan xalka dhibaatooyinka mujtamaca ee u baahan daraasadda iyo odolaska dheer inay ka qayb qaataan weeyi oo aynu ka shaqayno